ahlan wa saxbi wasalaamu ajmaciin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo dhammaan asxaabta kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaa waxaan yaro dhibsanayaa waxa aan ku jiro iyo nooca loo fakarayo waxaad moodaa inay aad u kala duwan yihiin waxaan ku talin lahaa afar iyo labaatan saacoon qoraxda istaagna in amara la soo rogo afar iyo labaatan saacoo baruurdiiqa inaan qoraxda tagno qoraxda istaagno oo intaan qoraxda u baxna aynu taagtaagno si aan baruurdiiq uga dhigno qoladii dhibatay wixii dhahay dhibaatada uu gaadhsiiya qaraxa ku dhintay fikirkaa waxaan rabaa inaan soo jeediyo waxaanan garanaynin inaan istaagno oo daqiiqad la aamuso meeshay diinta ka soo gashay meeshaan dhaqan ay noogu ahayd in la ii sheego rag baan dagaalamaynaa waan isaynaa diin bay noo sheeganayaan waxaan rabnaa inaan diin u sheegano oon kula dagaalano dadkanaga u sheegno waxaan inuu baadil yahay oona diin ahayn sida gaaladii baa intaan istaagnana aan aamusno aan foorarsanno aan sidan yeelo horwaxaas diin ma ah ma nimankaa tabriir u samaynaysaan ma iyagaa rabtaan inaad dhiigina u bannaysaan nimankan iyagii baa inxiraafay oo manhajkii ka lexday oo diintii ka baxay annana aan aamusna aan leenahayo daqiiqadaan istaagno fadlan waxaan idinka codsanayaa dhaqankaasi ma aha dhaqan islaamka shaqo ku leh ha la joojiyo rag baan isaynaa aan iska cel weer cas oo la xidho calaamad la qaato isnasaas waxba ma samaynayso aan rag iska celinno rag baan isaynaa diin bay sheeganayaan aan ka faa'iidaysanno aan culimmada kicinno dadku ha kaceen hooyooyinku ha hadleen ururada bulshadu ha laado dadkii aan abaabulan dagaal galno waar cas baan qaadannay madaxaan ka xidhannay qoraxdaan istaagnay waan aan aamusnay maxay soo kordhinaysaa anu waxayla tahay waan riyoonaynaa guryo qabow baad ku jirtaan maalin walba aan isu nimaadno daqiiqadaha la aamuso hoos ha loo foorarsado iyaguna ha yidhaahdeen gaaladii waxay samaynaysa fiir waa aamusan yihiin naga daaya bilaa calaykum haddaan shir furanayno aayadaha qur-aanka loogu horraysiya iyagaha lagu furo waxa kale ka dambeeya waa torolog heesta aan qaadno baaba-astaan waddanku leeyahay aan ogolaano maalin walba hadda tii soobaanu aamusnay tii kalena maanu aamusnay maxaanu xaqiraynaa shalay bay ka dhacday hoteelka halkan ku yaalle aan iyadana aamusno intaan istaagno waxay la tahay anugu sidaan ma u arko wax si aan iskaga celinayno mas-uuliyiintu ha istaageen ha qaateen go'aana inay dadkan la dagaalamaan shacabku aan dhiiggiisii istismaarsanoo ka faa'iidaysanoo dadka intaan abaabula aan la dagaalanno dadku maanta iyagaa diyaara aan ka dayno weliba saxaafaddana waxaan isistaagah laga daayo dadka loo sheegale aan aamusnada ka daayo intaa haddaan ka soo raalli ahaada haddii hadalkayga kuleyl ku jiro waxaan ka hadlaynaay iyo waxaan ka tashanaynaay waa waddan burbursan soo roonaanaya maalinba istee baan soo marayno waan qabaa shalay meeshu ammaanta inuu dhaamo saaxiibkii xaaf waan kaga bedelaa laakiin maxay u baahan tahay nin waliba inuu ismaadiyo ma aha waxay u baahan tahay maanta tallaabadan qaadno inaan hore uga waxayno aniga berri waxbaa lay weydiin doonaa taariikh baan geli doonaa warinkii xamdoodobaah markuu meeshaa joogay muxuu ka qabtay laakiin yaa mas-uuliyadda qaadanaya madaxweynaha hadda jooga maxaan cabdulaahi farmaajo meesheebuu ugu yimid muxuu soo kordhiyey waad maqlaysaan hadda taariikhda soomaalida markii laga hadlayo dowladdii cabdulaahi ciise ee waxaa laga soo bilaabayaa xilligii kala guurka ahayd markaasaa nin walbana soo sheegayaa mid la ammaana iyo mid wax laga sheegaba aan ka fakarna markaa qof waliba wuxuu waddankan kusoo kordhin lahaa iyo buuggan la qorayo wuxuu ku darsan lahaa ilaa waxa waa la qoraya kolley dad baa qoraya oo ka shaqaynaya dadkan iyo dalkan cidna uma maqna ceello uma qorna annagay jawaab naga sugeen annagaa lana sugaya